إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xeebta magaalada berberah ee waqooyiga soomaaliya ayaa laqday laba wiil oo walaalo ah walaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa kulan wadatashi ah la yeelatay beesha biyomaal ee degta walaayadaas foolkaanooyinka ka qarxay dalka ethoobiya ayaa kala jaray waddadii tareenka iyo gaadiidka ah ee isku xidri jirtay dalkaas iyo jabuuti dowladda federaalka ayaa dhismayaashii ay dowladda talyaaniga xilligii gumaysiga ka dhisatay magaalada muqdisho ugu baaqday inay dib u dayactirato dowladda kenya ayaa walaac xooggan ka muujisay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalkeeda mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo odayaal dhaqan ayaa ka qayb galay munaasabad ka dhacday degmada boolofullay oo lagu furayay madrasada al-furqaan qarax xooggan oo dhaliyey dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dal ku yaala bartamaha qaaradda yurub موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan waxa ay ka fuliyeen gobollada ahbay iyo shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha degmada bardaaleh waxa ay qarax kula beegsadeen guddoomiyaha degmadaas ugu magacaaban maamulka koonfur galbeed waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba askari oo ka mid ahaa istaafkiisa islabaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala qarax la baagsadeen bar kontarool oo askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano hareer kaadiyow ee magaalada baydhabo waxaana jira khasaare kala duwan oo qaraxaas ka soo gaaray dhanka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar toosa ku qaadeen xero askarta dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaas oo ka soo baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday deegaanka shalaambood ee gobolka shabeellada hoose qaraxyadan ayaana khasaare u geystay ciidamada shisheeye walow aan la cayimin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay xeebta magaalada berberah ee waqooyiga soomaaliya ayaa liqday laba wiil oo walaalo ah faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya moxamed qaasim gelikii dambe ee maalintii shalay xeebta magaalada berbera ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ayaa liqday laba wiil oo isla dhashay mid ka mid ah labada wiil ayaa isagoo nool laga soo saaray badda halka kan kalena isagoo meyd ah lasoo bixiyey cabdiraxmaan siciid maxamed oo ah wiilka nolosha looga soo saaray xeebta ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada berbera halkaas oo lagula tacaalayo xaaladiisa caafimaad cabdiqani maxamed cali oo ah darawalka gaariga gurmadka degdega ah ee maamulka somalilan ee magaalada berbera ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka hore ilaahay bay mahadin sugnaatay maanta koobiyo tobanadii meelaha laba qof ee badii liqday alxamdulilah ilaahay wuu guulaysay qof waa soo gaarnay daktarkiina waa la gaarnay daktarkiina waa lagu daweeyey qofkii dad kale waa baadidoon ku jirno oo isaguna meyda ayaan ka soo saarnay labada qof oo maantana ku dhintay ilaahay u naxariisto dadku ka dhintana si midiyey maana allah ka siiye maalin ka hor ayay ahayd marka sidan oo kale xeebta magaalada berbera ay liqday saddex haween ah kuwaas oo si dirqiya lagu soo badbaadiyey waxaana dhowr jeer dhacdooyin noocan ah laga soo tabiyey xeebtaas walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulan wadatashi ah la yeelatay beesha biyamaal ee degta walaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cali aadan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulan wadatashi ah la yeelatay beesha biimaal kulankan ayaa waxaa barbar socday doore ay qaateen odayaasha dhaqanka beesha haddaba gunaanadkii kulanka waxaa laga soo saaray bayaan ay si wadajir ah usoo saareen salaadiinta iyo waxgaradka bayaanka waxaa akhriyay suldaanka beesha biimaal suldaan axmed nuur mataanow doore iyo wadatashi soo socday muddo sagaal maalmood kadib waxay odayaasha beesha reer biimaal ay soo saareen bayaan ka kooban kow iyo toban qodob bayaanadaasna waxaa ka mid ah sida soo socoto kow waxay beesha si guud ballanqaadaysaa wixii ay dowladu ku qaateen oo ahayd dardargelinta dacwada iyo faafinteedaba mii iyo magaalo labo waxay beesha isku raacday inaysan wax gorgortan ah ka gelaynin ku dhaqanka shareecada islaamka qodobka saddexaad beesha waxay si guud u garab taagan tahay halganka islaamiga ee ka socda caalamka gaar ahaan bariga afrika qodobka afaraad beeshu waxay ballanqaadaysaa dhulka ay ka degan tahay si guud in aan islaamka xaggood looga soo dhicin gaar ahaan jubbada hoose shan beesha waxay ka soo horjeedaa wax walbo shareecada islaamka liddi ku ah sida dimuqraadiyadda calmaaniyadda shuuciyadda iyo wixii la mid ah lix beesha waxay si guud ka soo horjeedaa afkaarta guracan ama qaswul fikriga hay-adaha gaalada ka wadaan caalamul islaami gaar ahaan bariga afrika toddobo waxay beesha si guud u sheegaysaa gaalada uu ugu horeeyo maraykanka iyo calooshood ushaqaystayaasha iyo nidaamka camiilka ah ee jubbaland ugu horeeyo murtad axmed madoobe inaysan waxba naga bedeli doonin goondi iyo dagaal toona waxay beesha baaq u diraysaa dadkeeda ku dhacay gaalnimada riddada ah waxayna leedahay falka gaalnimo aad ku dhacdeen isaga toobadkeena intay goori goor tahay sagaal waxay beesha u sheegaysaa nasaarada xabashada ah in aan si naba u aqbali doonin damaca beenta ah ay doonayso badda iyo beriga ummadda muslimiinta soomaaliyeed inay ku qaataan namber toban waxay beesha si aada uga xun tahay gumaadka ka socda falastiin gaar ahaan khaza waxayna la garab taagan yihiin walaalahooda reer falastiin habeen iyo maalin ducada alle qodobka kow iyo tobanaad oo ugu dambeeya waxay beesha oga digaysaa dadkeeda inaysan ku dagmin gacanhaadinta hay-adgaaleedka ayna ka faa'iidaystaan kheyraadka dalkooda noqdaanna dad isku tashta isna caawiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bayaanka kadib waxaa goobta hadal ka jeediyey suldaan cabdiqaadir xaydar oo ah suldaanka beesha direed isagoona dardaaran muhiim ah usoo jeediyey odayaasha beesha biimaal waxaan rajaynaynaa odayaasha dhaqanka beesha reer biimaal inay ku dhaqaaqaan wax hadda ayaga afkooda ay ka sheegeen oy ballan qaadeen iyo wixii warqaradda ku qornaa oo suldaanka as akhriyey waxaan rajaynaynaa ay ku dhaqaaqaan ayna ka muuqdaan taasna saasaan leenahay haddii si macalin maxamed asu sheegabay asku tashanno waxaan leenahay nimayahow wax hadda meesha salaadiintii hadashay ee ka dhawaajisay warqadina ku qoran a ka muuqano jihaadkini marka nimayaho boorka laiska jafo laba goorra waa la tegaa meesha a ka muuqano tashada dibba laiskugu naqo boorka laiska jafo insha allah waxaan rajaynaynaa ballantii iyo hadaladii meesha ka dhaceeni inas ilaahay suurtageliyo quluubtiinnina si hantaad u sheegteen ilaahay ha ku sugo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma aha kulankii ugu horreeyey oo ay walaayada jubbada hoose la yeelato beelaha muslimiinta ah ee dega walaayada jubbada hoose balse waxaa ka horreeyey kulan wadatashi ah oo ay la yeelatay beesha jiraerweyne ee degta jubbada hoose foolkaanooyinka ka qarxay dalka ethoobiya ayaa kala jaray waddadii tareenka iyo gaadiidka ee isku xidri jirtay dalkaas iyo jabuuti farxaan cali ayaa ka warramaya war ka soo baxay dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu sheegay in fulkaanooyinkii dhowaan ka bilowday dalkaasi ay saamayn xooggan ku yeesheen waddadii tareenka iyo gaadiidka ee isku xidri jirtay dalkaas iyo jabuuti muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya waddada tareennada ee isku xirta itoobiya iyo jabuuti oo dildilaacday taas oo saamayn ku yeelanaysa dadka xabashida ah maadaama ay waddadaasi u soo maraan badeecado badan warshad samaysa sonkorta oo ay leedahay xabashida itoobiya islamarkaana ku taalla gobolka canfarta ee awaash oo ah goobaha uu dhulgariirku ka dhacay ayaa lagu soo warramayaa inuu burbur xooggan uu soo gaaray fulkaanada ayaa marba marka ka dambaysa sii xogaysanaysa iyadoo midii ugu xoogganayd ka qaraxday buurta fantala ee ku taalla itoobiya meelaha qaar ayaa waxaa la sheegayaa inay ka soo baxayaan biyo kulul oo ku darsamaya webiga awaash ee mara gudaha dalkaasi dhacdooyinkan ayaa imaanaya mar muddooyinkii u dambeeyey dalkani ka dhacayeen fulkaanooyin isxigxiga sidoo kalena la arkayay waxyaabaha qaar oo dunida ku cusub oo dul hehaabaya hawada sare arrintan ayay culimmada iyo dadka waxgaradka ahi ku macnaynayaan inay tahay mucjiso rabbaani ah islamarkaana ay tahay in allaah loo laabto lagana magangelo maqaadiirta caynkan oo kale ah dowladda federaalka ayaa dhismayaashii ay dowladda talyaanigu xilligii gumaysiga ka dhisatay xamar ugu baaqday inay dib u dayactirato faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar gadoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo maxamed axmed ayaa kadib kulan uu kula qaatay magaalada muqdisho safiirka talyaani u fadhiya soomaaliya waxa uu ka codsaday inay dib u dhistaan dhismayaashii xilli ay waddanka xoogga ku hiisteen ka dhiseen muqdisho hadalkan waxaa gadoomiyaha gobolka banaadir ugu horeeyey xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk oo kal horey sidan oo kale talyaani ugu yeeray inay dhistaan dhismayaashii ay sida gumaysiga ugu dhiseen waddanka waxaana la yaab leh inay isku tilmaamayaan in ay yihiin dowladda waddanka iyadoo dowladda federaalk ay hadalkan talyaaniga ugu doonayso inay wax uga hesho iyadoona ku bedelanaysa inay dhulkeena siiso xasan sheekh iyo xukuumaddiis ayaa ku howlan sidii guud ahaanba loo xaraashi lahaa beri iyo badda dowladdan taagta daran oo uu majraha u hayo xasan sheekh ayaa waxay horey heshiisyo lagu gacangelinayo khayraadka ummadda soomaaliyeed la gashay dowladaha reer galbeedka iyadoona kol sii horeysay turkiga ugu wareejisay badda iyo beriga dhowaanna xabashada la gashay heshiis xaaraan oo lagu gacangelinayo qaybo ka mid ah badda soomaaliya dowladda kenya ayaa walaac xooggan ka muujisay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha waddankaas cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka warramaya dowladda kenya ayaa walaac xooggan ka muujisay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalkeeda kulan ay kasoo qaybgaleen saraakiil ka tirsan dowladda kenya oo ka dhacay dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya ayaa waxaa looga hadlay halista amni ee ay xukuumadda nairobi kala kulmayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddoomiyaha kenya ugu magacaaban dhulka n f d waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hesho xogo muhiim ah oo u suuragelinaya inay weerar laayaan ah ka fuliso dalka kenya isagoo walaac ka muujiyey arrintaas mukhtaar macalin oo ka faallooda arrimaha kenya ayaa waxa uu ka hadlay waxaa xilligan kusoo aadiyey kulanka ay yeesheen saraakiisha kenyaanka ah isagoona sheegay in xukuumadda nairobi ay cabsi xooggan ka qabto xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna walaac xooggan ka qabaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kusii xoogaysanaya gudaha dalkaasi kenya waxaa la filinayaa in xoogaha maaragtay dowladda kenya ay xoojinayso xaaladaha amniga ee ee waddanka kenya sidoo kale waxaa jiraan colaado badan oo inay dhici karaan oo kusoo food leh jubbaland hadda oo dhaqdhaqa ay ka socdaan geedo ku hore raskambona ka dhacay cabsida ugu weyn ee shirkaasi waa waa waa al-shabaab xoogaha la helayo waayo haddii xaggu amni darro ka dhacdo waxaa u suurtoobi kartaa in si fudud kusoo gudbi karaan xuduudda waayo sinka loo fiiriyo dowladda xagga soomaaliya laba administration baa maarata stateki iyo dowladda federaalka dagaalaysa marka taa waxay keeni kartaa in xuduudka si fudud lagu soo gudbi karo xooga badan oo la helayo marka taasaa waxay keentay in xogtaasi la helayo dowladda kenya ayaa duulaan gurdhacan waxa ay ku soo qaaday dalkan muslimka ah ee soomaaliya iyadoona duulaankaasi kula kulantay dhiigbax xooggan oo uga imaanaya militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo odayaal dhaqan ayaa ka qayb galay munaasabad ka dhacday degmada bulafulay oo lagu furayay madrasada al-furqaan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar
munaasabad ballaaran oo ka dhacday walaayada islaamiga ah ee baay ayaa waxaa lagu furayey madrasada al-furqaan taasoo lagu baran doono qur-aanka iyo culuumtiisa furitaanka munaasabadda ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta walaayada baay culimaa-udiin salaadiin nuqabo waalidiin iyo martisharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimaad muhiim ah ka jeediyey culimmada kale ah sheekh mukhtaar abuu muslim iyo sheekh maxamed iidaaleh iyagoona la dardaarmay mucalimiinta iyo ardayda mucalimiinta mayla dardaarmay mas-uuliyad hoogleh la siin saaray muasasatul furqaan hadib oo la siin dhiib waalidiin iyo dadkii aragtay maamulka islaamka owlaaha siin dhiiban owlaada maylan baahinah in juhud hoogleh la siiyo oo hayna dugsiyi loogdhiif lahraa kale annaga neelin baahina marka macalimiintu may dardaarmee juhud hoogland biyaan ugu dambayn almaqsuudu bixaafid alqur'aan xaafid alqur'aan yaa la dhahaa xaafid alqur'aan waa qofkii qur'aanka xifdiskiisii iyo camalkii isku darsaday weeye wajazaakum allahu khayran bixusni samaacikum wassalaamu calaykum waraxmat allah sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha nuqabada walaayaadka islaamiga ah nabadoon ibraahim shaacirul islaam isagoona waalidiinta kula dardaarmay inay ku dadaalaan tarbiyada wanaagsan ee ubadka canuga aad dhashay xagga aakharo adduunya wax badan inuu kuu qabto waa laga yaaba laakiin aakharo markii la yidhaahdo laba sababood buu wax kugu taraya inaad tarbiyadiisa wanaajiso u uu noqdo walad saalix ah oo kii hadda culammadu nooga sheekaynaysa wa waladun saalixun yadcu lah inuu noqdo iyo in yaraanta ku sakiiro oo elaliyo kuu noqdo xagga xag aakharo markii la intaasu wax kugu qaban kara laakiin adduunyo wax badan geel raaci ari raaci lo raaci ha kuu shaqeeyo dameer ha kuu dhaamiyo wax badan inuu kuu taro waa laga yaaba laakiin aakhire intaas waay waxaa isna markiisa hadlay mudiirka madarasada alfurqaan waxa uuna ka warbixiyey ahdaafta loo furay madarasada iyo waxyaabaha lagu baran doono intaba ahdaafta muasasat lfurqaan may waaha kow ardada in qur-aanka la xifdiisiy asbaab kasta oo fududaayo lahayd intii la xifdiisiy intii limaro oo ardada qur-aanka la xifdiisiy lama jiil tarbiyat ljiil mustaqbal mustaqbalka jiil intii lain tarbiyay ama ini una jiil tarbiyayno mustaqbalka aan tarbiyaynay dadkii oo kitaabkii sunno difaaca lahay ummato ku hogaami lahay ini una hasaarno biidn illaahi almawlaa muqararka madrasada mayu ahaa sida boorkaba ku muuqato alqiraa'atu walkitaaba oo linkasaw farbarki ini ciyaalka laku dhiso alqur'aanu alkariim wa culuumu qur'aanka kariimka iyo culuumtiis in la baro alcaqiida alaxaadiis annabawiya alfiqh alsiira aladkaar iyo tawjiihaad oo madrasada muasasat lfurqaan biyi doonta ardada iyo waalidiintaba insha allah ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga walaayada baay sheekh xamsah abujacfar isagoona bogaadiyey doorka ay ka qaateen bulshada hirgelinta madarasadan dhanka kalena bulshada kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan dadaalka ay wadaan marka insha allahu tacaala khayrkii oo wanaagga meelu ku socda iyo qaabka an socda eedayeeda dadan farxad geliyaasa may muhiim aha marka anta khalal ee la dareemow iyo anta mayl ahaynin dhamanba ani wada dhammaystirno iska garab surugna iska garab uhina qof gaar elan inku sugnee mayl arhay uslan kastaba walaagin tabartise ku ka aadan ku qeybgaadada marlamaadii marsida hadmay umahadnagaya dadka ha ku qeybgalay xafladda iyo xuduurka sharafta leeya umahadnaga jazaakum allahu khayran si gaar ee maamul maamulka iyo mayl arhay usa macalimiinta madrasada cusub maylana jazakum allahu khayran mas-uuliyad iyo culeys wiingana san saaray culeyskasi ilaahay siin fududay dhankiina maysan ka goobaabiyaan ini gudataan waajibaadkii muslimiinta iyo ammaanadii siin dhiib badan ini gudataan walaagay tabartiin ah jazakum allahu khayran walaaysan gari suran xalaasan haddii ilaahay idam tabaaraka wa tacaala masinku cajizaano ninku cajisteen baaraka allahu fiikum assalamu calaykum waraxmat ullah barakatuh waxaa marar badan sidan oo kale walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab looga furay goobo waxbarasho kuwaasoo kor loogu qaadayo aqoonta bulshada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qarax hoggan oo dhaliyey dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dal ku yaala bartamaha qaaradda yurub qaraxan ayaa ka dhacay maqaayad ku taalla dalka tosheeg ee dhaca bartamaha qaaradda yurub kaas oo dhaliyay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac halkaa oo burburiyey dhismihii oo qaraxu ka dhacay lix qof ayaa ku dhimatay qaraxa kadib markii heybooyad ku qaraxday dalkaas taasoo dab qabadsiisay dhismaha sida ay sheegeen kooxaha gurmadka deg dega ah siddeed qof ayaa sidoo kale ku dhaawacantay qaraxan xooggan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa